إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhowaada qodobada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ugu yaraan shan qof oo shacab muslimiin ah ayaa ku naf waayey duqaymo ay diyaaradaha itoobiya ka geysteen degmada awdheeg leh oo shalay lagala wareegay dowladda federaalka iyo beeraha deegaanka daarusalaam hooyo iyo caruur ay dhashay ayaa ku naf waayey duqayn diyaaradaha itoobiya ay xalay ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe tiro dad ah ayaa ku dhaawacmay hanti badanna way ku gubatay duqayn cadowtooyo oo diyaaradaha xabashidu ay ka geysteen degmada jilib ee walaayada jubbada dhexe faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay kamiin shalay ka dhacay deegaanka lafoole ee u dhexeeya muqdisho iyo afgooye ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro ka dhan ah shisheeyaha ka geystay gobolada jubbada hoose iyo baay waxaa magaalada ceelbuur ee walaayada galgaduud ka dhacay munaasabad ballaaran oo haweenka ku dhaqan magaaladaas ay ku wareejiyeen sahay ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee jiidaha dagaalka ku sugan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ugu yaraan shan qof oo shacab muslimiin ah ayaa ku naf waayey duqaymo ay diyaaradaha itoobiya ka geysteen degmada awdheeg leh oo shalay lagala wareegay dowladda federaalka iyo beeraha deegaanka daarusalaam duqaynta awdheegle ayaa dhacday maanta iyadoo diyaaraduhu ay duqaymo u geysteen guri ay ku noolaayeen dad shacab ah dadweynuhu waxay noo sheegeen in loo malaynayo duqayntan inay geysatay diyaarad xabashidu leedahay oo joog hoose ku socotay taasoo durbadiiba horey ka carartay waxaana ku shahiiday saddex qof oo rayd ah oo guriga ku sugnaa dadka shahiiday mid ka mid ah waa haweeney waxaana gurigooda ku dhacay fuustooyin ay diyaaradda xabashidu soo tuurtay taasoo ka timid dhanka jihada magaalada muqdisho duqayntan ayaa ka dhacday xaafadda malab leh ee degmada awdheegle sidoo kale laba qof ayaa ku naf waayey duqayn kale oo shalay ay diyaaradahan ka geysteen beeraha deegaanka daarusalaam kadib markii uu dhammaaday dagaalkii awdheegle labada qof oo shahiiday midkood waa wiil yar oo laba-iyo toban jir ah oo dugsiga hoose dhiganayay kan kalena waa laba-iyo labaatan jir xaasle ahaa nin oday ah oo ka mid ah waxgaradkii wax ka aasayey meedka ayaa noo waramay anigoo magacayga ah waa iska cabdulle maxmed naday oona degan daarusalaam waxaan maaragtay oo si bareer ah oo leleexaj aan ku jirin dadkeena loo gumaaday oo awlaadeena yaryar dugsi dhimanaysay dugsi dulaan ku jireen iyo dad maaragtay oo maaragtay dantooda ama iskaga soconayo dayaalad intaa laga soo kacsaday ayaa dhulka lagu daray shan wahalkii heerka maaragtay oo daarusalaam iyo maaragtay degmada awdirka inta udhexeyso hataa umada weyne beerahooda beeraha daarusalaama lagu laayay waxay wax u dhaceen wixii dhaqdhaqaaq samaynayaba in la laayo ayay gaartay xaajadu laba qof oo meeshii maaragtay ilaah waa ku shahiideen waa gar mid maaragtay oo haasuu lahaa midna waa dugsigu iska dhiganayay midna maaragtay oo waxawaaye dhaawac waaye darooriska maaha kuwa putin waa kala kobtarada kuma kuwa kumaatada dhulka ah ugaasku wuxuu intaa ku daray in diyaaradda xabashidu ay uga daba timid goobta aaska soona tuurtay barmiil kale balse cidi wax kuma noqon haddana taas iifada jirgo anagoo maaragtay aaskii aan ku jirno ayaa marna maaragtay liigaa loola soo kacsaday dhinac maaragtay waqooyi anagoo qabuurihii dadkii ku arkayno ayaa maaragtay meesha weerarkan hogaal idina wax noogu toorisan noogu tooriday waa miidkaas miid weye toban sac iyo maaragtay toban daqiiq ay ahayd ciddaad jeesatay unbaa ka jawaabi karta anaga wax hadda maaragtay anaa aan hayno ma jiro laakiin bareer abaan loo soo wada duqaymahan ayaa muujinaya cadowtooyo gun ah oo loo qabo qof kasta oo soomaali ah waxaana taas caddaynaya sababta loo duqaynayo dad beerahooda jooga iyo dad daraad la sheeganayay inay ku hosnool yihiin dowlad hooyo iyo caruur ay dhashay ayaa ku nafwaayey duqayn diyaaradaha itoobiya ay xalay ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe faahfaahinta warkani waa kan mahad cubeyd diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ayaa xalay duqaymo ka geystay deegaanka ceelbacad ee gobolka shabeellada dhexe wararka ka imaanaya deegaanka ceelbacad ayaa ku waramaya in diyaaradaha dowladda itoobiya duqaynta ay ka fuliyeen deegaankaasi u adeegsadeen fuustooyin shidaal ka buuxo oo gaaraya ilaa toddoba fuusto kuwaasoo ay la beegsadeen guryo ay leeyihiin dad shacab ah waxaana ka dhashay waxyeelooyin kala duwan oo soo gaaray dadka iyo hantidooda duqayntaasi waxaa ku shahiiday hooyo iyo laba carruur ah oo ay dhashay kuwaasoo ku jiray mid ka mid ah guryo badan oo ay halkaasi ku duqeeyeen diyaaradaha dowladda itoobiya guryihii duqaynta cadowtooyo lala beegsaday ayaana gubtay afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka shabeellada dhexe oo u warramay warbaahinta islaamiga ah ayaa ka warbixiyey duqaynta halkaasi ka dhacday wuxuuna ugu horrayn ka warramay siday wax u jiraan iyo duqayntu xilliga ay dhacday
ficil doqnimo iyo fulanimo ku dhisan iyo axmaqnimo ayay ka geysteen dowlooyinka saliidiyiinta oo xabashada etoobiya caloosha u shaqayso taa shaqaala soo keliye dad mataqaana shacab ah masaakiin ah iyo ilma ah haweeno ah ayay afurkii markii la gaaray xilliga afurka la galay ay duqay ka geysteen deegaanka calbaad ilaahay fadligiis waxaa ku baxay dad masaakiin ah muslimiin ah gabar iyo laba mataqaana gabdhoodeed oo la yaryare dhashay shan jir iyo lix jir ah iyo maamadaasay ku jireen sidoo kale wuxuu sharaxaad ka bixiyey duqaymaha ay etoobiya la beegsatay deegaankaasi iyo nuuca ay yihiin magaaladiina guryihii guryaha waxa gudaa waxaa weeyaan baasho markay timaaday meesha joogga ay wax ka rido ay waxay soo daynaysaa fuuskooyin ay ku jiraan waxyaaba qarxayo baziin sumaysano quraayo shiiraayo jiingadihii iyo wixii haddana way gubeen waxay ku gudayaanna waa jaabo iyo baashi la dhihi jira safiito oo halaas xasabiitadalnimada ayaa sidaas dambeeyey hadday dagaal weexal yihiin isagaa la iska alshaayayo iyo ragii kasoo tageen ee maagiyo ciyaalkii gudahayaan marka waxyaabaha noocaasa meesha ka dhacay yuhuudda laflacaariga iyo kuwa usoo saxi dabadhisyada usoo saxiixay ee ka codsada in dadkaas la laayo
ugu dambayntii wuxuu tilmaamay afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka shabeellada dhexe in duqaynta ka dhacday ceelbacad ay isla ogyihiin itoobiya iyo dowladda federaalka iyaduna ay ka dalbatay wuxuuna sheegay in xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka uu cil u qabo dadka ku dhaqan deegaanka ceelbacad maadaama buu yidhi aan taageero looga muujin dowladdiisa sidaasina loo bartilmaameedsaday cadowgu saasay sheegaan mujaahidiin meeshay joogaan waa helaan magaalada muqdishoay kulaalayaan indhahooday way ku arkaan dadkaan ciila u qabaa ninkaan xasan gurgurta ayaa u qalaceen waxaan lagu kaalmaynin taageerana loogama muujin dowladiisa nijaasa mataqaana taageera loogama muujin camal ku jira iyo cugbo uu u qabo waa xaafide ayuu meeshan u bartilmaameysahaa ciilkaasuu marka rabaa odagaas marka arrintu waa sidaas duqaymo kuwan la mid ah ayaa xalay ka dhacay magaalada jilib sidoo kalena waxay maalmihii lasoo dhaafay diyaaradaha dowladda itoobiya sidan oo kale u duqeeyeen dhul ka mid ah gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe tiro dad ah ayaa ku dhaawacmay hanti badanna way ku gubatay duqayn cadowtooyo oo diyaaradaha xabashidu ay ka geysteen degmada jilib ee walaayada jubbada dhexe warbixin ku aadan duqaynta waxaa halkan ka soo jeedinaya waryaheena cabdisamed cabdulaahi xalay abaara saqdi dhexe oo ku aadan lix saac ayaa diyaarad aad u guux weyn oo jawiga hoose ku duulaysa waxay dhanka bari ka soo gashay magaalada jilib ee xarunta wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe diyaaradda oo ay leedahay dowladda xabashida itoobiya ayaa magaalada ku turtay tiro fuustooyin ah oo ay ka soo buuxiyeen shidaal iyo maadooyin kimikaal ah oo wax guba waxayna ku dhufteen goobo ganacsi kuwo waxbarasho iyo xaafad ay degan yihiin dad rayd ah waxaa hal mar dabka ay xabashida tuureen ku gubtay tiro dad ah oo u badan haween iyo carruur suuqii kudaarta alaqsa iyo jaamacadda alqimah ee magaalada jilib waxaana saakayay xilli subaxa isbitaalka magaalada jilib ku booqday dhibanayaashii ay diyaaradda gubtay kuwaasi oo u badnaa haween iyo carruur yaryar maryan cabdulaahi waa hooyo ku dhaawacantay falkii gubidda ahaa oo ay xabashida geysteen waxaa sidoo kale ka gubtay laba gabdhood oo aad u yaryar kuwaasi oo ay dhashay xilli ay saarneed sariirta bukaanada ayaan wax ka weydiiyey dhibaatada soo gaartay iyada iyo qoyskeeda magacaaga
mare cabdulaahi lana
bal saakay xaalkaaga ka waran sidee xalay wax kuu gaareen walaa annagu hurday waxaa nagu soo hurday marka adiga labada gabdhood iyo aniga waxna gaareen ciyaalka inta kala warran yihiin walaal dhaawacyaana gaaray adiga gabadha waa korka dhan ka gubtay aniga meel laba meeloo dhaawac iga gaaray tayar ina meel kala dhaawac ka gaaray gurigiina miyaa wax ku soo dhaceen haa gurigay ku soo dhacay Marka, wax noocee ah bal tilmaam inaga sii wax ololaya asaga dhanba oo gubanaya guriga dhan gubaya nagu soo daatay waxaasana gaarin qoyska imise qofa wax ka gaareen saddex qof haye Marka, sidee wax u kala gaareen gabar iyada dhan waa gubatay jirka dhan xaggay jiifta gabar kalena qayb baa gubatay meel- meelahaas adiga gabdhaha adiga miyaa dhalay haa anaa dhan waa meeqa jiro midna sagaal jir wey midna afar jir iyo midna- qoyskiina saddexdaas qofa wax ka gaareen haa haye ilaahay ha nooga aargudo gaalada saas noo gashay dad masaakiina guri jiifaa iska hayne anagu lamaanana dagaalamayna Ila- sidoo kale nadiifa xasan maxamed waa ayeeyada qoyska waxa ay baadiyaha u dhow magaalada jilib uga timaaday ehelkeeda markii ay maqashay in diyaaradda ay wax ku dhufatay waxay iiga warantay xaaladda murugsanna way ku jiraan iyadoona sheegtay in amaxaaro itoobiyaan ah ay gubeen reerkeeda wax idin gaareen waxa ilaahay noo qadaraa na gaaray laakiin caada waa nagu soo duulay guryihii iyo ilmihiiba naga dhameeyey ani sidaa baadiyaan ka soo cararay haddeeraan soo galay waxaan u imi gabanaan habar waaye ilmaheeda isdul jiif ah la saddex qof waaye gabadh baad iga lidata korkeeda meel fayo oo afar la saara malah ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryay in ilaahay naga qabto hawada alla ku gubo meeshay ka soo goxday ay gubato iyagana ilmaha ilaahay ii booga dhayo yaa gubay ilmaha gaalaa gubtay amxaaro kan kala leeyahay oo maxay u adeegsadeen dabkooda waxay u yeelaasan diyaarad aad iyo aad wuxuu quwadeedu u weyntay markay kor maraysay baadiyaan joogay waxay ii kormurtay si xawliya daqiiqada ka bacdina waxay rida dambaabada hoholcaya gurigoodiyay ku gubtay gurigoodiyay ku gubtay way hurdeen ilma soo jeeda ama dheelayay ma ahayn masaakiinta loo soo diray shabaab ma raadina soomaali raadis muslim raadis waa ma aha wax raadinaya shabaab ma ah waxay raadinaysaa laa ilaaha ila allahu maxamed rasuulullah intii tiraahday ashahaadata ummadda nebi maxamed ah ayay goobaysaa gabadha waa meeqa jir midu waa saddex jir midna waa xalay xilligii uu dabka socday ayaan gaaray suuqii gubanayay waxaana la kulmay dad goobjoogayaal ah oo iga warmay siday wax u dhaceen waalaikum salaam waraxmatulah walaal cabdinaasir alee dhaha cabdinaasir hadda halkee ku sugannahay waxaan ku sugannahay suuqa aqsa ee de- de- degmada jilib haye ee, hadda saacadda waxaa ay maraysaa ee, toddoba saac iyo bar maxaa halkan ka dhacay Ee, halkan dabaa ka kacay oo maaragta ay sheega saa ujeedaba oo holaca hadda waa dadkii muslimiintii shacabka isku soo baxay oo isku gurmaday Aha.
alxamdulilah bifadlilah dabka halkuu ka yimid dabkani oo diyaarado oo dusheena maray inay rideenaa loo malaynaa ee, maaragta ay ugu talgaleen ummadda muslimiinta inay ku argagaxgeliyaan ee hantidoodii iyo noloshoodii ee maaragta ay ugu baastaan haye marka ummadii muslimiinta shacabkii waxaas meelay u aabiyeelin way soo kaceen dhammaantooda dabkii waa waa gacmaha lala galay alxamdulilah ilaaha loo kaashaday haddana alxamdulilah meel fiican ay maree baawur dab demisaa nala joogto dabkii demisaa lagu hayaa hadda waxaa waaye gabagabo sii maraa insha allahu tacaala waxaa rajeeyaynaa saacadaha soo socda inuu gabagabo insha allah waayahay maxaa saameen oo ka dhashay wallaahi saa saa u jeedo hadda waxaa waaye wax saameyn ka dhashay suuqyada ganacsiga ah ee qaybo ka mid ah hadda gubatay Ee, kuley wixii naf iyo khasaareen hadda ma- ma- ma sheegi karno oo Aad iyo aad.
wili waxaan ku jirnaa shaqadii aan ku jirnaa halkan masaa'ib baa ka dhacday haye masa- masiibada maxay tahay masaa'ib waxa waaye ilaahay wax noo saqiray aa ka dhacay haye waxa weeye waa diyaarad baa timi meesha kabacdii adigu waxay tuurtay baan u malaynayaa een, fuusto batroola saan u malaynayo Haye.
fuustadii hadday tuurtay inay fuusto gubanaysay kusoo dhacday baan u malaynaya aad iyo aad kabacdii dee islaamkaa ilaahay u bixiyey dhulkaan oo dhan suuqa aqsa la dhahaa aaggaan oo dhan ilaahay waa ceymiyey dabku waxay rabeen magaalada dhan inuu gubaan laakiin ilaahay waa badbaadiyey rabbiga subxaana haye waan arkaysaayoo ummaddii iyo dadkiiba isugu yimi si loo badbaadiya waa ujeedaa waayahay maxaa saameen oo ka dhashay dabka wallaahi naf goday ma jirto adigu hanti iyo waxna waa la badbaadiyey wax hadda hanti badan oo suuqa ku burburtayna ma jirto waxaan guryo iyo ahayn Haye.
guryo badan baa ku tegey adigu goobaha marka dabka hadda uu ka kacay ee, qaab noocee bay u samaysanaayeen waa ganacsi noocee ah ganacsigu suuqii weynaa waaye oo hilibka iyo qudaarta ya waa carwooy carwooyin baa jira ya shidaal baa jira shidaal baa jira xaggaas ma fahamtay suuq waa badan yahay Haye, hadda xaalku halkee buu marayaa alxamdulilah haddii waa ladan yahay waxay waa la badbaadiyey wax la badbaadin karo suuqiina waa ujeeda indhiinna ku arkaysaan waa maasha allah caawa halkan maxaa ka dhacay waxaa ka dhaca fulaynimo oo lagu yaqaana gaalada masaakiinay ku baabi'iyeen hantidooda
wax noocee waaye marka noo tilmaam bal waxa inta ka dhacay wallaahi wax aan ka sheekay kara maaha waa wax doqonnimo ah oo ay shacabkii hantidoodii ay ku ugaarsadeen waxay samaynayaan ama waxay ku talagaleen ilaahi subxaana watacaala ka fashiliyey yeeyihiin Gaalada iyo suuqii qudaarta inay baabiyaan bis unbay ku talagaleen maahane wax ay mujaahidiin ka qaadi karaan malaa meeshaan mujaahidiin ma joogto waxaana leeyahay gaalada haddaad qudaartii waxaas iyo meelo jiingadii waxaas inaad gubtaan aa usoo talagasheen oo shidaal maraykan oo ku bixinayo waad fashilanteen tii ugu dambaysay ku jiraan waa neef gowracangeeda kama waabtaan leeyahay sideed saac iyo rubi aan sii maraynaa maxaa halkan ka jira waxaa halkan ka jira in gaaladii doqonta ahayd ee aan waxtarka aan lahayn ee qadka ka lunsanayd ee aan wax qabad aqoonine waxna aan qabsan karine maanta dhibaatada loo geystay awdheegli iyo meel kasta loogu geystay ku aargudatay qudaar hooyo leedahay ee jiingado meel ku yaalla kaga aargudatay taasna annaga waxba uma aragna haddaan nahay muslimiinta ku nool maga- magaalada jirib Een, kolay waxamaan geysanay bay dhihi doonaan annaguna waxaan halkaas ka caddayn doonaa in yaanyadii iyo qudaartii een, magaalada jilib qaybteeda alaqsa inay halkaa ku burburiyeen yaanyana ma noqoto iyo jiingad la burburiyena ma noqoto aargud intaas ayaan leeyahay
Een, waxaan joognaa degmada jilib gaar ahaan suuqa alaqsa caawa waxaa weerar fulaynimaa geystay cadowgii sidii lagu yaqaanay Een, waxay beegsadeen suuqii een, degmada jilib ayagoo een, ku soo jabay furimaha hore ee dagaalka ay ku soo koomeen duqeymo fulaynimo ah Een, hadda waxay burburiyeen ilaa iyo een, afar goobood aan dhihi karaa Een, shacabka muslimiinta iyo maamulka degmada jilib iskaashanaya waxay ku guulaysteen inay demiyaan marka insha allahu tacaala fariin waxaan u dirayaa cadowgii iyo xasuuqaan geystay insha allahu tacaala wax walba muslimiinta aad ka gashaan ogaada inuu yahay dembi dagaal aad gasheen sidoo kale waxaan waraystay qaar ka mid ah hooyooyinkii ku ganacsan jiray suuqa laksa gaar ahaan kuwa qudaarta xabashida gubay goobahooda ganacsi iyagoo aad ugu caraysan ayay ii warameen carfoo cali la dhahaa haye hadda waxaan dul taagannahay goobo ganacsi u gubtay adiga wax ma ku lahayd haa haye qudaaraan ku lahay miis qudaar ah aa igu yaallay dakumdaakum waa eber waay waa gubtay haa gubtay maxaa ku dhacay diyaaradaa ku dhacday gaalka wecelka ha ku ridi haa yaanyada qudaartee oo gubi kuwaas buu guulku gaarahay haa qudaartu iga gubee qudaartaas iga gubi guulkuba gaaray
magin sheekh abubakar oo joogta degmada jilib haye ma waxaad ka tirsaneed ee, dadka ganacsiyada kule goobtan haa walaal waxaa caawa meeshan ka dhacay khasaare aad oo aad u weyn oo naga soo gaaray goobtan waxaa sidaan u galay goobtan ciidamada maraykanka
hadda waxaad wadataa buwaag gubtay buwaagtan maxay yihiin buwaagta waa kuwii deemanka ku qari jirnay oo lacagaha dhan noogu qarnaayeen waxaa sidaa u gubtay waa ayaga goobtii ka waran ayada maxaa ayadana ka badbaaday wax saas oo badbaado ma laha laakiin dhammaan way gubteen dhammaan wixii meesha yaalla way baaba'een alxamdulilah ilaah ayaa ku mahadsan buwaagta hadda qoraaladooda ma la arki karaa maya wax laga arki kara malahan laakiin waa iska sitaa oo keliya
duqaynta caynkan ah oo ay geysanayaan xabashida itoobiya ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhowaan socdaal waabey axmed ku tagay magaalada muqdisho iyadoona xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka uu geeyey xeebta liido duqaymadan ayaan itoobiyaanka muddooyinkii lasoo dhaafay waxa ay ka wadeen qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe iyo hiiraan iyagoona beegsanayay guryaha ay dadka rayidka ah degan yihiin iyo sidoo kale goobaha baadiyaha ah ee dhulka daaqsiinka ah faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay kamiin shalay ka dhacay deegaanka lafoole ee u dhexeeya muqdisho iyo afgooye warkaas iyo warar kale oo ku aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo weeraro ka dhan ah shisheeyaha ka geystay gobolada jubbada hoose iyo baay waxaa inoo haya waryaheena maxamed daahir dagaalyahanada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saacadihii la soo dhaafay howlgallo ka fuliyey gobollada shabeellaha hoose jubbada hoose baay iyo laamu oo gacanta kenya ku jirta shabeellaha hoose faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa kamiin shalay ka dhacay deegaanka lafooleh ee u dhexeeya muqdisho iyo afgooye ciidamada mujaahidiinta ayaa dhabbaha u galay kulanyo ka soo baxday muqdisho oo gurmad u ahaa askarta dowladda federaalka ee lagu weeraray degmada owdhegle dhimashada ayaa gaartay afar askari waxaana ka mid ah sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka inta la xaqiijiyey kamiinkaasi waxaa ku dhaawacmay sagaal askari oo qaarkood xaaladoodu ay daran tahay jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta waxa ay shalay madaafiic ku garaaceen xerada ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka buulo xaaji oo hoos taga magaalada kismaayo lama helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay duqaynta ciidamada jubbaland ee lagu weeraray xerada ayaa dhaqdhaqaaq ka sameeyey bannaanka buulo xaaji waxaana ay la kulmeen weerar qorshaysan oo kaga yimid dhanka mujaahidiinta al-shabaab weerarkaasi dambe ayaa sababay dhaawaca afar askari waxaana ku jira abaanduulihii xerada ciidamada ayaa lagu qasbay inay dib ugu laabtaan buulo xaaji iyagoo wata dhaawacyo deegaankan waxaa lagu xasuustaa marar badan inay ka dhaceen weerar laayaan ah oo ay geysteen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab baayi ciidamada mujaahidiinta waxa ay howlgal qarax ah ka fuliyeen deegaanka awdille qaraxaas ayaa haleelay askar ka tirsan xabashida etoobiya idaacadduna ma aysan helin faahfaahin ku aadan khasaaraha etoobiyaanku ay ka dhaxleen qaraxaasi gobolka laamu haddaan eegno ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday xerada askarta kenya ay ku leeyihiin magaalada maangaay oo ka tirsan gobolka laamu ee gacanta kenya ku jira dagaalyahanada xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa u suurta gashay inay gudaha u galaan magaalada iyagoo u muxaadareeyey bulshada muslimka ah ee ku nool magaaladaasi gobolka n f d ee lagu gumaysto dadka soomaaliyeed waxaa ku sii laba xoogaysanaya weerarada ay geysanayaan dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo kenyana ay aad kaga walaacsan tahay dhaqdhaqaaqa mujaahidiinta ay ka wadaan gobolka maadaama dagaalada ay barbar socdaan kulamo iyo muxaadarooyin loo jeedinayo dadka soomaaliyeed
waxaa magaalada ceelbuur ee walayada galgaduud ka dhacay munaasabad ballaaran oo haweenka ku dhaqan magaaladaas ay ku wareejiyeen sahay ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee jiidaha dagaalka ku sugan faahfaahinta warkani waxaa sii ambaqaadaya waryaheena cali aadan munaasabad heer sare ah oo ay kasoo qayb galeen odayaasha dhaqanka haweenka iyo marti sharaf kala duwan ayaa ka dhacday degmada ceelbuur ee walaayada islaamiga ah ee galguduud haweenkan ayaa soo bandhigay saxiib badan oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee safka hore kaga jira furmaha dagaalka qaar ka mid ah haweenka ayaa goobta ka warbixiyey dadaalkooda iyo sababta ay sahaydan ugu wareejiyeen ciidamada mujaahidiinta waxaan wareejinaynaa maantay agab kala duwan oon ugu talagalnay wiilasha mujaahidiinta oo ka halgamayo bariga afrika khaasatan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose inti ka dhexleh agabkaas oo ka kooban boqol iyo labaatan caag buskud boqol iyo labaatan jawaan oo buskuda qaloon sagaal kiish oo buskud ah sagaashan iyo saddex kartoon oo timir ah cimaamado fanaanado boqol iyo labaatan dersin oo fanaanado cimaamado oo ah toban dersin shaambo oo ah shan kartoon kabo oo ah toban dersin saliidda qoryaha oo ah lix dersin sakiin oo ah shan dersin xarkihii cadowga lagu xirxiri lahay gaalada lasoo qabtay iyo badeeladii cadowga bakhtigeeda la ysaga duugi lahay iyo agab dheeraad ah oo intaas ka weyn oon ugu talagalnay walaalahayna mujaahidiinta oo ka halgamaya bariga afrika haddaan nahay gabdhaha gobolka galguduud waana ku soo daba jirtaa intaas iyo in ka badan haweenka ayaa sheegay inay garab taagan yihiin mujaahidiinta iyagoona muujiyey taageeradooda buuxda ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leenahay mujaahidiinta garabkooda ilaahay ha galo safuuftooda ilaahay ha mideeyo quluubahooda ilaahay ha mideeyo ilaahay subxaana wa tacaala cadowga nagu soo duulo ilaahay ha naga qabto shartiisa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa ilaahay subxana wa tacaala cadowga inuu naga qabto muslimiintana meel kastay joogaan ilaahay subxaana wa tacaala meel kastay ku nool yihiin galgaduud keliya ma aha shabeellada dhexa keliyana ma aha shabeellada hoose keliya soomaaliya keliyana ma aha mujaahidiinta meel kastay joogaan ilaahay subxaana wa tacala waxaan u weydiinaynaa ilaahay subxaana dadka muslimiinta meel kastoo cadowga uu ku dhibaayo inuu ilaahay subxana wa tacala cadowga ka dulqaado walaalaheen mujaahidiinta waxaan ugu baaqaynaa inay cadowgooda la sabartamaan ilaahay badaacadiisa qaali waaye ilaahay wixii gaal u helinaana garabkooda ilaaha ka baxo ilaahay subxana wa tacaala cadowga dhulkan joogana in isdabadhigida u baahan yahay mujaahidiinta waxaan leenahay markaan isdabadhigida u baahan yihiin hala isdabadhigo habeenka waa shaqaynaa maalinta waa shaqaynaa waxaan u shaqaynaynana walaalehen inay maaragta iyagana aan garabkoodana oo caagi bay ku cabaan aysa weynin oo imaamadii madaxa saartaan aysa weynin oo maaragta wax yar ku afuran aysa weynin intaasa anaguna u taaganna allaheenaan ku raaligelinayna cidda allaheeda ka cariisaysa cid ka guul darrana ma jirto ayagaana guul darro iyo balaayo ayagaa ku dambayn doona insha allah biidni illaahi albaari adduunna ayagaa khasaara aakhirna ayagaa khasaaraayo ilaahay subxaana watacaala haydin garab istaaga ayaan leenahay ilaahay garabkiina ha istaaga ayaan leenahay odayaasha dhaqanka ayaa sahaydan ka gudoomay haweenka si ay u gaarsiiyaan mujaahidiinta waxayna sidoo kale bogaadiyeen dadaalka ay haweenka muujiyeen iyo sida ay u garab taagiyihiin ciidamada mujaahidiinta jasaakum allahu khayr waan la wareegnay gabdhaha oo alaabtan oo adiga maaragtay badan oo ka kooban timir ka kooban cagada ka kooban ninka la yidhaahdo saliid ka kooban funaanado iyo shaargasha hooshe iyo buumooyin intii ka dhaxayda iyo caagado qalabkanoo dhowr iyo toban nooc iskugu jira adiga shaambo ka mid tahay imaamada ka mid yihiin waan kala wareegnay gabdhaha muslimaadka jasaakum allahu khayr waxaanan u soo wareejinay walaalaha mujaahidiinta jasaakum allahu khayr maalkoodana allah u barakeeyaan leenahay degmada ceegbuur gabdhaha jooga ayaana bixiyey gobolka dhan ma ahan inta kalena waxaan ugu baaqeynaa inay ka qayb qaataan sidoo kale inta kalena way soo wadaan gabdhaha jooga gobolka galgaduud gaar ahaan degmada ceelbuur qaybaheeda kala duwan meel walbaba ka jooga muslimaadka ah isugu yimiday magaalada ceelbuur aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa aad iyo aad baan ugu tahnidaynaynaa maalka ay bixinayaan haweenka galguduud ayaa muddo dheer sahay la garab taagnaa ciidamada mujaahidiinta waxayna kaga duwan yihiin haweenka kale ee dahabkooda ku bixiya dagaalada qabiilka iyo taageerada ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka mahadsanid cali dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna xilligan waa naga intaa